caabistii iyo daarintii gudoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee dalka sidaas ayaa maxkamadda sare waxay ku leedahay gudoomiye cusub doctor ibrahim wasaaradda cadaaladda oo wasiirka uu jooga iyo xeer ilaalinta iyo hay-adaha amniga intaba waxaan si toos ah oo u faraynaa in ay la shaqeeyaan gudoomiyaha cusub waxaana rajaynaynaa shacabka soomaaliyeed tabashooyinka kastoo uu qabay in badan oo ka mid ah in ay xalismi doonto waxaan ogaadinaynaa gudoomiyaha cusub in uu tabashooyinkaas dadka ay qabaan oo aada iyo aad u adres garayn doono dawladda soomaaliya iyo qaybeheeda kala duwanna muxuu ahaay waxay ballan qaadayaan gudoomiye inay kula shaqeeyaan garsoorka maxkamadda sare iyo garsoorka intuba waa hay-ad ka tirsan hay-adaha dawladda sidooda guuniga ee tiirarka dawladnimada dalku ay ku taagan tahay ah marka laga yimaado fulinta iyo sharci dejinta waa hay-adda saddexaad ee awoodda dawladnimadu ay ku taagan tahay waxaan rajaynaynaa wixii wanaag ahaa oo hore usoo qabsoomayna in lasii qurxiyo wixii dhibaatooyina ay jirana in ay saxmaan halkaasna lugtii saddexaad tiirkii saddexaad ee dawladnimada soomaaliya oo xoogan oo hufan inuu ka soo baxay aan rajaynaynaa gudoomiyaha waxaan u rajaynaynaa guul iyo shaqo wanaagsan aada iyo aada